Shacabka ku nool deegaanka Fuuma Baajoun ee gobolka Jubbada Hoose ayaa codsi u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala Jubbaland iyagoo kala hadlay in wax laga qabto baahiyaha nolosha aasaasiga u ah sida biyo nadiif ah, adeegyo caafimaad iyo sidoo kaleeto kuwo waxbarasho. Bulshada ku nool deegaanka Fuuma Baajoun oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumeysiga badda ayaa xilligan wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah maadaama lagu jiro xilli badxiran ah. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay la daalaa-dhacayaan duruufo nololeed oo aad u adag iyada oo aysan helin adeegyada muhiimka u ah nolosha aadamaha. Hadaladoodina waxaa ka mid ahaa.
run ahaantii badda caqabado fara badan baan la kulannaa mararka qaar si wanaagsan baan u shaqaysannaa in walba ee qalab la'aan ayna haysato marar qaar laakiin badda aad bay u kacdaa waxaan ku tiirsanana ma haysano aan baddaas ahayn qalab la'aanna waana haysataa xagga doomaha iyo motoorada filinjideerada g b s-ka in badanna way dhacday in dhallinyaro g b s laan inta badda aadaan ay dhumaan noloshooda riski geliyaan marka cabashadeeda middaas ah waxaan jeclaan lahaa hay-adda yes haddana la joogto in garab ay nagu siiso ay nagu caawiso doomaha filinjideerada waxaa kale xataan dhihi lahaa gawaarida aan malayga suuqa ku geyn lahayn soolarada filinjideerada ilaahay kuguma darnaada okiyaalaha iyo motoorada aan ku shaqaysan lahayn ani umulisada waaye waxaan raba gaargaar isbitaal ma haysano naagaha fooshaad markay qabto oo ambalaas ma haysano dhigba haddaa ku dhacdo meelaan geysana ma haysano duulaha dhan isbitaalka male gaargaarka male daawo male qof waxaan ka codsannahay hayadda ina kalmoona siisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed qaasin axmed gudoomiyaha deegaanka fuuma baajuuni ayaa dhankiisa ka hadlay baahiyaha nololeed ee haysta dadka deegaankaasi annaga xagga waxbarashada xaggiisa aad baan gadaal ku jirnaa hadday tahay macallimiinta horta waa macallimiin in macallimiin fanna la keeno oo la biixiyo lacagtii xaggiisa laga bilaabo raskamboni ilaa kismaayo horta kismaayo iska dhaaf xoogaa iskuul oo dowladda jira ama mid oo private aada laakiin annaga degaan ahaan waxaan joognaa raskamboni burgaawo kudhaa mudhowa juula jowaaye ilaa koya ama fuumad ayaa ugu dambaysa iyo mjoniya waxbarashada xaggiisa horta aad baan liitaa waxaan codsanaynaa waxbarashada ee muhiim ah ilmahan oo maanta arkaysa oo fuuma indhahan ku aragteen haddaa waxbarashaan loo samaynin badda ayaa galayaan qaar meel waxay noqonaa meel la dhahala oo meelaha aan shaqa lahayn ay aada mutaa laakiin iskuulka haddii loo dhiiso waxbarashka meel kasta aada macallimiinta taayaadahana loo keeno dhibkeena muhiim waxaa waaye waxbarashada dhib weyn ah